Bulshada ku nool tuulooyinka Wargul-Siinka Dheer iyo Baarka oo hoos taga magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku soo fatahay webiga Jubba oo mara tuulooyinkaasi qoysaskii deganaa tuulooyinkan ayaa u barakacay deegaanada taagga ah ee aanan biyuhu gaarin kuwaasi oo u dhow goobihii ay ka barakaceen wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo booqday tuulooyinkan uu fatahaadu ka geystay webiga jubba ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada jubbaland in ay gurmad la soo gaaraan qoysaskan fatahaadu saamaysay oo isugu soo baxaysay isku tashi u sameeyaan oo biyaha isaga xidhaan aad baan ugu mahad celinayaa saraakiisha ciidanka ee aaggan ka shaqaynaysay iyo dadka deegaanka reer yuurkooy oo u istaagay iyagu intay isku tashadeen bacaan soo urursadeen xaafadooda ka soo ururiyeen halkan isugu yimaadeen biyaha soo xidhay intaa aan soo maraynay hadda halkan hadda maraya inta u dhimanna waad u jeedaan faraheeda inay iska xidhaan biyaha aad baad u mahadsantihin hawl fiican baad samayseen garabkiinaan nahay waan garab taagannahay ha la sii xoojiyo waxaan ugu baaqayaa insha allahu tacaala hay-adaha samafalka ee danaynaya arrintan ilniino hadda ee jooga kismaayo iyo aaggan dadkaas isku tashi bay sameeyeen iyagaa bilaabay mayna ka sugin caawimo iyo wax kor looga keeno iyagaa bilaabay inay biyaha iska xidhaan khatarteeda markay arkeen waana soo aragnay webigii inta hadda maraya biyuhu meeshay marayaan fartii waxaa weeye meeshay waxaa weye farwaamo iyo aagusii biyuhu yihiin marka dadkaa loola soo gurmado garab ha la siiyo waxaan ugu baaqayaa ganacsatada waxa ugu baahan hadda waa jawaamo inay helaan waxaa ka sii fiican in la helo cagaf ay u baahan yihiin sidai noo sheegeen saraakiisha waxaa weeye aaggan joogayay cagaf in la helo oo meelaha aan jawaamadan la gaari karin oo kale waxaa inay biyaha inay ciid ku aasaan oo biyaha celiyaan maxaa yeelay waa temporary weeye biyo hadday xoog bataan way kor marayaan kuwani laakiin haddii tuurar dheerdheer la sameeyo wax badan bay qabanaysaa waa iniin iman doonaa garabkiinaa nahay waa idinla joognaa waa mahadsantahay taliya iyo dadka shacabka ah sii wada halkaa ka sii wada haddii alla idin fatahaadan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay soo saaraysay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland digniino la xiriira fatahaadaha iyo roobab markaasi saameyn ku yeelan kara bulshada maamulkaasi